ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsi cabdi barre ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray shirka hirgelinta hanaanka federaaleynta cadaaladda iyo asluubta shirkan ayaa waxa uu dhiirigelinayaa sareynta sharciga iyo in dadka soomaaliyeed ay helaan garsoor cadaalad ah oo loo dhan yahay laguna kalsoon yahay ra-iisul wasaare xamsi cabdi barre ayaa tilmaamay in shirkan uu dhabaha u xaarayo jihaynta mustaqbalka dowlad dhiska soomaaliya isaga oo sheegay in ummadda soomaaliyeed ay muhiim u tahay helista hanaan garsoor oo hufan
cadaaladda ahmiyadda ay leedahay aada baan ognahay cadaaladdu waa waxay asaas u tahay xuquuqda iyo waajibaadka qofka muwaadinka ah ayay aasaas u tahay waxay tiir u tahay deganaanshaha iyo amniga dalka ayay udub dhexaad u tahay nolosha bulshada iyo kala socoshadeeda iyo wada shaqaynteeda iyo kala faa'iidaysigeeda ayay udub dhexaad u tahay sidaa darteed ayaa cadaaladdu darteed ayuu ilaahay rususha usoo diray oo kutubta usoo deji oo mucjisooyinka usoo raaci laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist waxaa loo soo dejiyeyba oo rususha loo soo diray waa inay cadaalad sameeyaan waa la is-amray oo qur-aanka waidaa qultum facdilu haddaad wax odhanaysaan cadaalad sameeya walow kaana daa qurba wbicahd illaahi awf ama walaalka ha ahaado ama qaraabadaada ha ahaado haddii aad wax xukumayso haddii aad markhaati kacayso haddii aad shaqo siin ku jirto haddii aad recommendation samaynayso uul waxaasoo dhan waxaa la rabaa in aad cadaalad samayso ood professional noqoto si loo helo hanaan cadaaladeed iyo garsoor madax bannaan waxaan ka dhignay tiir madax bannaan oo ka mid ah tiirasha lixda ah ee baarlamaanka kusoo ansixiyay berigii hore tiiro kale ku jirtay amnigay ku dhex jirtay laakiin markaan waan ka saarnay waxaan nidhi sideeda loo address garanayaa marka waxaan isbeddel ku samaynay oo og tihiin dadka soomaaliyeed si fiican og yihiin maxkamadihii racfaanka iyo tii gobolka banaadir taas oo keentay in ay bulshadu kalsooni fiican ku qabto hanaanka garsoorka ee dalka markaan